الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الشيخ الإسلام المجدد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أي هذا كان باب بيان تفسير التوحيد حباب يهي عدينت لعديو تفسيرك توحيدك يو شهادة أن لا إله إلا الله أي وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله يا كلمة داسي شهادة أه لا إله إلا الله تفسير كيه in la caddeeyo tafsiirka macnihiisuna ikhwaani waxa weeyaan alkashfu waaliidaax yacnii shaygii in daaha laga qaado oo la caddeeyo ayaa tafsiirka loola jeeda towxiidkana waxaa halkan loola jeedaa sida ahlulcilmigu ay tilmaameen towxiid aluluuhiya ama towxiid alcibaada towxiidka la yidhaah baa loola jeeda waayo sidaynu soo maray waa nooca ugu muhiimsan noocyada towxiidka inta kalena keensanaya waana kii ay isku hayeen rusushii ilaahay jala wacalaa uu soo diray iyo dadkii khilaafay ee ka soo horjeeday haddaba mualifku wuxuu ihi wuxuu baab u yahay tafsiirka towxiidka iyo shahaadati an laa ilaaha ila allah tafsiirkeeda maxay ku kala duwan yihiin towxiidka iyo laa ilaaha ila allah bacdu ahli lcilmi waxay cabireen sida fatxulmajiidka iyo kutub kaleba ku taala towxiidku iyo laa ilaaha ila allah waxa ay isu yihiin tusiye iyo la tusiye yani shahaadatu an laa ilaaha ila allah waa daali waa tusiye waxbayna tusaysaa towxiidkuna waa madluulun calayhi ama madluulun bihi waa wixii ayna tusaysay weeyi marka laa ilaaha ila allahna waa tusiye towxiidkuna waa macnihii iyo wixii ay tusinaysay ay sheegaysay sidaa awgeed baa waa min baabi caطfi addaali calى اlmadluul tusiyihii baa kii uu tusinaya lagu cadfo oo towxiidkoo la istusinayaa la horreysiiyey laa ilaaha ila اllah oo tusinaysana waa la dambeysiiyey ahlulcilmiga qaarna waxay cabireen sida alcalaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiin iyo sheekhiisii cabdiraxmaan ibn naasir asicdi iyo waa min baabi caطfi اlmutaraadifayn waaba isku midba towxiidkiiyo laa ilaaha illa lah waa isla halkii un marka wuxuu noqonayaa laba mutaraadif ah oo isku mid ahun in la ysku cadfay sidii loo dhigabana labada qowlo waxba maaragtay waa isla halkii un oo macnaha iyo halka ay ku biyo shubanayaan waa meelun meesha ay ku biyo shubanayaanna waxay tahay un kelmaddan laa ilaaha ila allah macnaha inoo sheegaysiiyo waxay xambaarsan tahay waa towxiidkii haddii la yidhaahdo aayaad badan baynu hore u soo mariye axaadiid caddaynaysa macnaha towxiidka baababkii hore waxaa markaa ay tahay dheeraadka ama siyaadada baabkan ku jirtaa waxay tahay bay ahlulcilmigu yidhaahdeen aayaadkan uu soo aroorin dooniyo adiladan iyo axaadiidtan waxaa ku sugan ziyaadatu bayaanin wa idaax yacnii caddayn iyo faahfaahin iyo tafsiil dheeraad ah oo macnaha laa ilaaha ila allahu la caddaynayo ayaa ku sugan haaniyanna waxaa ku sugan xujada oo lagu oogaayo dadka ku qaldamay macnaha dhabta ah ee laa ilaaha ila allah ay leedahay sidaa awgeed baa baabkan uu u soo arooriyey waxaanuu inoo sheegayaa towxiidkii inuu waajib yahay aynu soo maray baabkii koowaad baabkii labaadna fadligiisa aynu ku soo maray baabkii saddexaadna xaqiijintiisa aynu ku soo maray baabkii afraadna lidkiisa oo shirkiga ah in laga baqo la yska ilaaliyo aynu ku soo maray baabkii ku xigayna aynu ku soo maray waxa weeyaan markaa shanaad in dadka loogu baaqa towxiidka oo loogu yeedho oo dadka loo bandhigo oo la gaadhsiiyo towxiidkii caynkaa ahaa tafsiirkiisa iyo macnihiisa iyo xaqiiqadiisa ayuu baabkana kusii caddaynaya kelmaddaa haddaba laa ilaaha ila allah si kooban baynu isku dayaynaa inaynu macnaheeda u sheegno laa ilaaha ila allah laadaasi nafyi bay faa'iideynaysaa iyo diidmo oo naafiya liljinsi baa laydhaha ilaaha kelmaddaa ilaah macnaheedu waxa weeyaan ay ma'luuh oo waa calaa wasni ficaal oo bimacnaa mafcuul ah ilaah ay ma'luuh ma'luuhana waxaa la idhaahdaa almacbuud ka la caabudaa la idhaahdaa waa tafsiirka saxda ah ee ahlu sunnuhu mareen marka lagu socdo ilaah waa bimacnaa ma'luuh ma'luuhna waa almacbuud ka la caabudo weeye marka intaa markaynu nidhi laadii iyo macbuudkii israaciyo laa ilaaha ay laa macbuuda mid la caabudaa hee halkaa laadaasi khabar bay u baahan tahay isamkeedi waa ilaahadaa ilaahna waa bimacnaa ma'luuho ay almacbuud buu noqonaya khabar bay laadaasi u baahan tahay khabarkeedii waa la xadfay wuu xadfan yahay sidaa saxiixa ah waayo baabkan laadan iyo baabkeeda waxaa ku badan khabarkeeda marka la garanayo in la yska xadfo ayaa carabida agteeda aada u caana ama carabida dhexdeeda oo ibnu maalik waa ka odhanaya alfiyadiisa naxwaha ku saabsan washaaca fii dalbaabi isqaatu lkhabar ida almuraadu maca suquutihi idhar washaaca waxa faafay buu leeyahay baabkan dhexdiisa waxa faafay isqaatulkhabari khabarka laadaa annaafiya liljinsi in la yska jaro oo la xadfo ida almuraadu maca suquutihi dahara waa haddii marka la jaro macnihii khabarka meesha ka maqan la garanaya macnihiisuu iska cadyahay haddii laakiin aan la garanahayn haddii la jaro khabarka meesha laga jaray mae lama xadfayo kolka calaa kulli xaal khabarkii waa xadfan yahay muxuu haddaba noqonaya in la yidhaahdo mawjuudun sida dad badan ay qadareen sax maaha waynu arki doonaa sida saxda ah ee aayaadka qur-aanka ah iyo axaadiidta rasuulka iyo diintu u marakacayso waxaa la soo qadarayaa khabarkii laadaasi noqonaya xaqun baa la soo qadaraya ilaana waa adaatu istinaa allahuna waxaa laga bedelayaa khabarkaa xaqun ah oo khabaru laa ah ayaa laga bedelaya intaa marka la ysku rakibo wuxuu noqonayaa laa ilaaha ay laa macbuuda mid la caabudaa hee xaqun xaq ma aha ila allaahu ilaahay mooyaane mid la caabudo oo kale xaq ma aha ilaahay mooyaane maxaa halkaa kaaga caddaaday ka cibaadadiisu keligii ay xaq tahay waa allaahu jalla wacalaa ilaahay oo keliya weeye su-aashu haddaba waxay tahay in xaq la soo qadaraayo maxaa u daliila waxaa u daliila aayaadkan qur-aanka ah ee aynu ku arki doonno baabkan iyo kuwa kale ee aanu halkan ku keenin sida hadalka rabbi yidhi jala wacala dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil wuxuu aayaddaa ilaahay ku sheegay cibaadada ilaahay inay xaq tahay keligeed cibaadatu hayrihiina ay baatil tahay soo maha waxaa kaloo u daliila aayaadka faraha badan ee towxiid ululuhiya ku saabsan ee inoo sheegayay cibaadada inuu ilaahay oo keli leeyahy jala wacala sida waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah an icbudu allaha wajtanibu طaaquut waman yakfur biطaaquuti wayu'min biاllahi faqad istamsaka biاlcurwati اlwuhqa anlaa tacbuduu ila اllah anlaa nacbuda ila اllah adilada noocaasa ayaa u daliila waayahay ahlulcilmiga qaarkood waxaad arki doontaa iyagoo leh laa ilaaha ila اllahu macnaheedu waxa weeye laa macbuuda bixaqin ila اllah soo ma aragtaan sida halaaثat usuulka iyo ku taale bixaqin haddii bixaqin laga cabirana iyaduna waa sax oo markaana khabarkii waa xadfan yahay markaas haddii sidaa la idhaha waxay noqonaysaa laa macbuuda mid la caabuda kaasoo bixaqin xaq lagu caabuda ay mawjuudun ma jira ila اllahu ilaahay mooyaane marka almuhim xaq kelmaddaa xaq waa in meesha la keeno oo lasoo qadaro wey halkaa waxaynu walaalayaal ka qaadanaynaa masale muhiim ah oo inaynu fahano oo ay inagu raasukdo loo baahan yahay masaladaas waxay tahay kelmaddan laa ilaaha ila allaahu waxay sheegaysaa ma aha ilaahay mooye cid kaleba lama caabudin sidaa sheegi mayso waayo waxaa jira waxyaabo fara badan oo makhluuqaad ahoo la caabuday oo cibaadada loo sarfiyey hase ahaatee waxay sheegaysaa cid kastoo ilaahay ka soo hadhay oo la caabuday cid kastoon ilaahay ahayn oo la caabuday ama cid ilaahay agtiisa sharaf iyo qiimo kale ha noqoto ama cid aan ilaahay agtiisa sharaf iyo qiimo kale ahayn ha noqotee baail iyo xaqdarre iyo gardarra lagu caabuday saasay kelmaddan sheegaysa mafhuum ya ikhwaan waa inaad saa ogaato waxaa jira tafaasiir qaldan ama siyaabo qalad ah oo kelmaddan loo fasiray baa jira koo waxaa ka mida dadka qaar inay yidhaahdeen waxa weeye macnaheedu laa ilaaha ay laa macbuuda mawjuudu ila allah mid la caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane hal haadaa صaxiix ya ikhwaan ma sax baa tafsiirka noocaasi maya ilaahay mooye cid kale oo la caabudaao ma jirto dee sax maaha waayo qur-aankaa ilaahay ku sheegay inay dad badani waxyaabo kala caabudeen soo ma hadde famaa agnat canhum aalihathm alatii yadcuuna min duni اllahi min shayi lama jaءa amnu rabbik wma zaaduuhum غayra tatbiib saw kaa qur-aanku sheegaya in dadka qaar ay ilaahyo kala samaysteen iyo macbuudaad kale sidee macnaha laa ilaha illa allah saa loogu fasiri karaa sidaa awgeed macnaha noocaas waa baatil wey dadka qaar waxay u celiyaan kelmaddan towxiid urububiyay ku fasiraan oo towxiid ululuhiyahay sheegaysa meesha way ka saaraan oo waxay idhahdaan macnaha laa ilaha illa allah waxa weeye laa khaaliqa ila allah wlaa raasiqa ila allah walaa qaadira cala liqtiraaci ila allah iyo alfaada towxiid rubiya sheegaysa walaa naafica ila allah walaa daara ila allah walaa mudabira ila allah dadka qaar waxay u celiyaan umuurta caynkaas ilaahay inuu keligii u abuuray oo keligii tafsiirka noocaasina sax maaha bal waa baail weeye waxa baailka ahi ma aha inay macaanidani sugan tahay oo ilaahay keligii buu xabuuraa keligii buu xarsaaqaa waa allaha awoodda leh shay walba isagu markaa sameeyey ee awooda waa allaha dhib iyo dheefba isagu haya soo ma aragtid waa allaha koonka maamula arrimahaasi waa xaq waa towxiid rububiya ee waxa baailka ahi waxa weeye in macnihii kelmaddan laga dhigo arrimaha caynkaas waayo macaanidaa ma sheegaysa kelmaddani waayahay taana waxa u daliila nimankii la odhan jiray kufaaru quraysh niman dee fusaxo ah bay ahaayeenoo luuqada carabiga aada u yaqaana arrimaha caynkaas ee tawxiid rububiya ku saabsan may diidanayne way sugayeen ya may diidanayn inaanay diidanayna qur-aankaa ilaahay in badan ku sheegay walain saaltahum man khalaqa asamaawaati waalarda hee layaquuluna khalaqahuna alcasiizu alcaliim walain saaltahum man khalaqahum layaquuluna allah aman ymliku samca walabsaara waman yukriju lxaya min almayiti waman yukriju lmayita min alxay waman yudabiru lmra fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun adilo fara badan baa ina tusinaysa macnaha noocaas marka umuurtaa way qirsanaayeenoo mabay diidanayn haddana laa ilaaha ila allahu markii rasuulku ugu baaqay calayhi الsalaau wasalaam ee uu ku yihi quuluu laa ilaaha ila اllahu tuflixu ee kelmaddan uu la yimi maxay ku jawaabeen ma ka aqbaleenoo waxa weeye ka qaateen mise way ku diideen ya way ku diideen rasuulka calayhi الsalaau wasalaam waxaana yidhaahdeen ajacala alaalihata ilaaha waaxida ina hada la shay-un cajaab ma ilaahyadii ciidda ka badnaa kacbadoo keliya saddex boqol iyo lixdanku ay yaaleen ayuu mid qura ka dhigay wallaahi waxaas wax lala yaaba bay dhahdeen kana aqbali mayno aayad kale ilaahay wuxuu ku yihi inahum kaanuu idaa qiila lahum laa ilaaha ila allahu yastakbiruun marka lagu dhaha laa ilaaha ila allahu dhaha oo macnihi kelmadan qira way iskibrin jireen wayaquuluuna ainaa lataariku aalihatina lishaacirin majnuun waxaanay odhan jireen ma ilaahyada iyadan badan aynu caabudayno aanu uga tagnaa markaa shaacir majnuun ah marka calaa kulli xaal mar hadday tawxiid rububiya qirsanaayeen kelmaddanna ay diideen kelmaddan iyo wixii ay qirsanaayeen inay kala duwan yihiin oo aanay isku macnaahayn ba halkaa laga qaadanayo soo caynkaa maaha waana sariix arrintaas waa mid cad weeye nimankan kufaaru qurayshna dee luuqadda carabiga niman fahansan bay ahaayeen oo waxa weeye weliba luuqaddii carabiga fasiixa ay ku hadlaayeen marka macnaha dhabta ah ee kelmadda rasuulku ugu yeedhayo way arkayeen iyo waxay wadatay iyo waxay keensanayso sidaa awgeed baa intii ilaahay uu dee hanuuninayana way qireenoo way aqbaleen oo way qaateen intii ilaahay hanuunka aanu la doonina way beeniyeen oo way kasoo horjeedsadeen oo abujahal iyo ariiqadiisii bay raaceen tafsiirka noocaasina maca alasafi shadiid waa tafsiirka kutub badan ku qoran nimanka la idhaha mutakalimiinta hadday noqdaan muctasile iyo ashcariye iyo jahmiye iyo suufiyada ku ta'aurtay iyo in badan dadka noocaasa kutubta ay qoreen tafsiirkaasunbaad ugu tegaysa ma fahanta xataa qoladan ku fasira markaa ikhraaju lyaqiini alfasid wa idkhaalu lyaqiin asaxiix qoladan sheegay in maaragtay yaqiinta faasidkaa la saaro ta saxiixaana la soo geliyo tafsiirkoodu kaa aynu sheegaynunbu dib ka waafaqaa oo say u wadaanunbay biannahu laa khaaliqa ila allah walaa raasiqa ila allah walaa daara ila allah walaa naafica ila allah sida aynu marar badan ka maqalnay marka waa kelmaddanoo tawxiid rubiya lagu fasirayo taasina sax maaha dadka qaarkood waxay ku fasiraan laa xaakima ila allah laa ilaaha ila allah ilaa xaakima ila allah mid wax xukumaa ma jira ilaahay mooyaane waa saxoo xukumka ilaahay baa iska leh xukumka sharciga ah iyo ka kowniga ah iyo ka jazaa'iga ah intaba ilaahay baa iska leh waxaana u daliila in ilxukmu ila lilah laakiin macnaha laa ilaaha ila allah sheegayso intaasoo keliya maa way ka macno ballaadhanta cibaadoo dhan baa ilaahay leeyahay bay kelmaddan sheegaysa qaar waxay idhaahdaan laa muaaca ila allah tafsiirka noocaasina isaguna sax maaha calaa kulli xaal tafaasiirta noocaasay dadka qaar ay ku fasireen sidaan saanay sax u ahayn waa in la yska ilaaliyo oo sidan saxda ah loo fasiro waxyaabo badan baana ka dhashay munaasabad kale inaynu ku baraarujinaa laga yaaba tafaasiirta qaladka ahi waxuun inta la qoray la yska dhaafay maaha waxyaabo badan oo qaldan baa ka dhashay waxaad eegtaa kitaabka la idhaahdo cidaa lmaturidiya lilcaqiidati salafiya oo uu qoray wadaadkii la odhan jiray shamsudiin alafqani waa saddex mujalad oo waaweyn maktabadaheenna waa laga helayaa qaarkood waa kitaab qiimo badan tafaasiirta noocaasa waxyaabaha ka dhashay dhibaatooyinka faraha badan ee ka dhashay ayuu sheegaya waa daalacan kartaa kitaabka haddaad hesho meelo kalena waa laga helaya halkaa walaalayaal waxaynu kusoo khulaasaynaynaa kelmaddan qaaliga ah ee laa ilaaha ila allah ee aadka u qiimaha badan ee aadka u fadliga badani macnaha ay sheegaysaa waa ifraad ullaahi subxaanahu bilcibaada ilaahay in cibaadada lagu gaar yeelo keligii la siiyo wax alla wixii ilaahay ka soo hadhayna cibaadada maaragtay aan la siinin bale cibaadadooda laga bari noqdoo laga kufriyo macnaha ay sheegaysaa kaa weeye marka waa in sidaa loo ogaado in sidaa loo ogaado saa loo bartaana waa mid waajiba weeyaan qaala almualifu raximahu llah waqowli illaahi tacaala wamacnaa qowli illaahi tacaala hadalka rabbi yidhi macnihiisa ayuu baabu yahay ulaa'ika aladiina yadacuuna ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwaasoo yadcuuna ay caabudayaan yabtaguuna waxay u dalbaan ilaa rabbihim xagga rabbigood alwasiilata wax u dhoweeya iyo daaco rabbigood ay markaa ku caabudaan ayuhum aqrabu ayuhum kooda ayaa dalba ayudaasi ikhwaanii waa bedel waxaanay bedel ka tahay damiirka yabtaguuna waawljamacaha ku jira ayuhum kooda ayaa dalba aqrabu ay huwa isaguba aqrabu ilaahay u dhowaanshaha badan ayaa dalbo oo midba kuu ka khayrka badan yuu ilaahay uga dhow yahay buu kasii cibaado iyo dalabka khayrka iyo maaragtay kaga sii badan yahay wa ayudaasi waa tii ibnu maaligu odhan jiray ayun kamaan wa ucribat maa lam tudaf wasadru waslihaa damiirun inxadaf waa tuu odhan jiray oo halkaa ka dambaysa ama siladeeda damiirkii ugu horeeyo waa xadfan yahay ayuhum aqrabu e ayuhum huwa aqrabu wayarjuuna waxay rajaynayaan dadkaa wanaagsan ee la caabudaya raxmatahu raxmadda ilaahay wayakhaafuuna waxay ka baqanayaan cadaabahu ilaahay cadaabkiisa waayo ina cadaaba rabbika cadaabka rabbigaagu kaana wuxuu ahaaday maxduuraa mid laga digtoonaada ayuu ahaaday oo la yska ilaaliyo oo asbaabta lagu mudanayo lagu gelayo laga fogaado hadihi alaaya alkariima ikhwaani waxay lahayd saabu nusuul bay lahayd sida muslim saxiixa ku wariyey ee uu ka wariyey saxaabigii qiimaha badnaa ee la odhan jiray cabdillahi bn mascuud radia allahu canhu waxa uhi waxaa jiri jiray dad insiah oo jin caabudaa jiri jiray markaa kolkii hore gaalay wuxuba isla ahaayee jinkiiyo insiguba insigaa jinsiga caabudi jiray dabadeetana jinkii la caabudayey baa islaamay oo rabbi u hoggaansamay markay islaameen dabcan dee cibaadada iyo khayrka iyo wixii ilaahay u dhoweynayay bay ku dadaaleen soo ma aragtaan ayay hee ku dadaaleen kuwii insiga ahaa ka waran halkii unbay iska sii fadhiyeenoo jinkii unbay sidii u caabudayey sidii unbay jinkii u caabudayey marka meesha maxaa ka soo baxay insi jin caabudaya iyo jin ilaahay sii caabudaya iyagu soo ma aragtid insibaa wuxuu caabudayaa jin jinkina yay sii caabudayaan ilaahay jala wacalaa markaa kuwa sidaa sameeyey ayaa ilaahay uu aayadda ku dhaleecaynaya waxaanuu tilmaamayaa waxa ay samaynayaan oo ah cibaadatljinni wa cibaadatlmakhluuq inuu yahay shirki iyo baatil iyo caqli daro wuxuu u caddaynayaa kuwan ay sii daba fadhiyaan ay sii caabudayaanay ilaahyada ka dhiganayaan iyaguba ilaahay bay caabudaan oo rabbigood bay u dhowaadaan iyaguna may ilaahay caabudaan oy si toosan rabbigood ula xidhiidhaan ee u caabudaan maxaa makhluuq daba dhigay ee xaqa ilaahay ay ugu leexinayaan aayaddan aayadda ka horeysana rabbi wuxuu ku tilmaamay qul idcu ladiina zacamtum min duunih falaa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila wuxuu rabbi aayaddaa hore ku tilmaamay makhluuqan la caabudayo ilaahay kayrkii ee rabbi lala caabudayaa inaanay ciddaa caabudaysaa dhib ka qaadi karin ilaahay la doonay isla markaa inaanay dhibna ka rari karin oo aanay ka wareejin karin lagama yaabana dhib ilaahay keenay ma qaadi karaan waynu ognaho imika haddii qof uu xumadoodo ilaahay xanuun u keeno waxa caalamka dad joogo o dhami hadday isu yimaadaan ilaahay oo ka qaboojiye mooye kama qaboojin karaan kamana qaadi karaan dhibtii meel kalena uma wareejin karaan qofkaasi imaka hadduu xanuunsado hadday dadkao dhami isu yimaadaan xanuunka intay qofkaa ka raraan kaa kale uma wareejin karaan iska daa inay qof kale u wareejiyaane hadday gacantaasi imaka ku xanuuntay ku bokooto taa kale looma rari karo socaynkaa maaha ilaahay oo keliya ayuunbaa awooda markaa mar haddii aanu makhluuqan la caabudayo waxba awoodin oo naftiisana aanu waxba u awoodin cid kalena aanu waxba u tari karin oo arinta noocaasi mid cidi ay ka jawaabi karta aanay ahayn waayo waa taxaddi waa cartan gaaladii baa ilaahay jala wacalaa ugu taxadiyey axad yidhi waxaan aanu caabudayna ilaahay sokadii dhib bay qaadi karaan ama dhib bay meel kale u wareejin karaan ama dheef bay keeni karaan ma jirto ilaa yowmi alqiyaamana cid odhan kartaa ma jirto soo maqlimayse wax alla waxa makhluuq caabudaya haddii la idhao waxaan imaka miyuu ku abuuray miyuu ku arsaaqa ma dhib buu keeni karaa ma dheef buu keeni lagama yaabana marka maxaa laga caabudayaa weeye calaa kulli xaal macnahaasay sheegtay aayaddu qoladaa ibnu mascuud sheegay ha kuba soo degtee laakiin waxay culimmadu yidhahaan waxay koobsanaysaa cid kasta oo caabudda cid saalix ah oo wanaagsan oo ilaahay sii caabudda cid kasta oo caabudda ayaa aayaddu markaa caam ku tahay oo ay radinaysaa soo ma aragtaan oo la leeyahay makhluuqan aad caabudaysaa ilaahay wuu isba caabudaaye maad ilaahay toos u caabudid maxaa makhluuqan waxa weeye aada u sii daba fadhida aayaddan waxaa ku soo arooray lafdiga ama kelmadda alwasiila wasiiladana asal ahaan waxaa la idhaahdaa aladi ama asabab aladi yuwasiluka ila almaqsuud arrinka ujeeddada iyo maqsuudka ku gaadhsiinaya ayaa asal ahaan la idhaha wasiilada wax kastoo dantii iyo maqsuudkaad lahayd ku gaadhsiiya wasiilo waa la idhaha carabiga laakiin halkan waxaa loo jeedaa wasiilada aaaca waalqurba yani wixii ilaahay jala wacalaa lagu aeecayo loogu dhowaanayo sidaa awgeed baa qataada ibnu dicaama asaduusi taabicigii qaaliga ahaa waxaa laga soo raray inuu yihi markuu aayaadkan fasiraayey ay taqarabuu ilayhi biaacatihi waalcamali bima yurdih ilaahay bay ugu dhowaadeen dadkaa wanaagsani aacadiisa iyo inay ku dhaqmaan wixii ilaahay jala wacalaa raali gelinaya ereyga markaa alwasiila waxa ay sheegaysaa qur-aanka marka ay ku jirto qurbo iyo taaco macnii wax ilaahay u dhoweynaya ayay dalbayaan weeye waxa ugu horeeya qofka ilaahay u dhoweynayaana waa towxiidka iyo itibaacu rasuuli calayhi الsalaatu wasalaam waa ikhlaaska iyo mutaabacada kelmadda alwasiilana qur-aanka laba meelood oo keliya kaga soo aroortay meeli waa halkan meesha labaadna waa suuratu maa-ida yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha wabtaguu ilayhi lwasiilata markaana wasiiladii inaynu dalabno ayaa ilaahay ina faray markaa waxa weeye macnuu dadkan wanaagsani waxay u dalbayaan inta rabbigood ka ahaatay waxay ilaahay ku caabudaan oo ugu dhowaadaan waxa ilaahay lagu caabudayo loogu dhowaadana towxiidka iyo raacista rasuulka ugu horeeya soo ma aragtaan iyo taacaadka iyo qurbaadka iyo khayrkii kale laakiin dadka qaar waxay moodeen wasiilada in looga jeedo in qofku uu samaysto cid isagiiyo ilaahay udhaxaysa oo cibaadada iyo ducada iyo baryada lasii mariyo dadka qaar baa sidaa mooday taasina waa lijahlihim oo alimaamu shinqiitiyu tafsiirkiisa qaaliga ah la idhaha adwaau lbayaanka wuxuu idhaahdaa in aayaadkan sidaa loo fasira ama wasiiladan sidaa loo fahmaa waa qalad weyn bal inuu qofku samaysto ciduu cibaadada sii marinayo ilaahay iyo isaga u dhaxaysta inuu samaystaa waa aslun min usuuli kufri lkufaar macnahaasoo kale u cabira waaya kolkaa arrintaasi waa jahli waana ti ilaahay jala wacalaa gaalada uu kaga warramay inay cibaadada ilaahay makhluuq intay siiyaan yidhaahdaan ilaahay bay noo dhaweynaysa oo ilaahay baa nuu sii marayna waa tahay wuxuu rabbi yidhi ulaaika kuwaasi aladiina kuwaasoo yadcuuna ay caabudayaan yabtaguuna waxa ay dalbayaan ilaa rabbihim inta rabbigood ka ahaatay alwasiilata u dhowaansho ayay dalbayaan yani daaco iyo khayr ay ilaahay ugu dhowaadaan bay dalbayaan ay ku dadaalayaan ayuhum kooda ayaa dalbaya aqrabu ay huwa isaguba aqrabu ilaahay u dhowaanshaa badan wayarjuuna raxmatah raxmadda ilaahay bay rajaynayaan wayakhaafuuna cadaabah cadaabkiisana way ka baqanayaan ina cadaaba rabbika kaana maxduura aayaddu kolkaa halka ay ka fasiraysa towxiidku waa halkee waxay aayaddu inoo caddaysay towxiidkii waxa weeye asixi maayo oo qofka towxiid u hagaagi maayo ilaa uu ilaahay cibaadada u gaar yeelo oo ilaahay keligii uu u dhowaado oo wax kastoo ilaahay aan ahayn oo makhluuqoo la caabudo uu ka tago hee towxiid u hagaagi maayo una dhammaystirmi maayo dhankaasay ka fasiraysa wa qowlihi tacaala wa macnaa qowlihi tacaala buu baabu yahay waid qaala ibraahimu ay wadkur waxaad xustaa nebi maxamedow id wakti qaala uu yidhi ibraahimu nebi ibraahim liabiihi aabbihii uu ku yidhi iyo wa qowmihii reer tolkii nebi ibraahim aabihiina aazara la odhan jiray aazara sida qur-aanka aynu ku aragnay suurat lancaam waid qaala ibraahimu liabiihi aazara aazara la odhan jiray gaalnimaanu ku dhintay oo uu ku baxay wuxuu ku yidhi inanii anigu baraaun beri baan ka ahay baraaun iyo beriiun waa isku macno inanii anigu baraaun beri baan ka ahay waan jaray waan ka fogaaday mimaa tacbuduuna waxaan aada caabudaysaan waxyaabo kala duwan baanay caabudi jireen qaar asnaan bay caabudi jireen qowmu ibraahim calayhi asalaam oo qaar kawaakibti iyo xidigaha ay caabudi jireen oo qaar markaa shamsadii iyo qoraxdii iyo waxaasay caabudi jireen ila aladii allihii mooyaane fataranii abuuray fa innahu isaga ayaa sayahdiinii hanuunin doona wa jacalahaa wuxuu ka yeelay kelmadda intaa inanii baraa mima tacbuduuna ila aladii fataranii intaa wuxuu ka dhigay kelimatan kelmad kelmaddaasoo baaqiyatan ku baaqi noqoto oo ku hadhaa fii caqibihi fufkiisa iyo duriyadiisa iyo cirhibtiisa dambe fii caqibihi cirhibtiisa dambe ciddii macnii nebi ibraahim ka beeranta calayhi salaam ee ka farcanta oo kelmaddan duriyadda nebi ibraahim laga waayi maayo cid kelmaddan tidhaahda oo muwaxida mararka qaarna way yaraanayaan mararna way badanayaan laakiin laga waayi maayo duriyaddiisa lacallahum yarjicuuna si ay usoo noqdaan oo ay ilayhaa xagga kelmaddan ay kufaaru quraysh ugu soo noqdaan walaalayaal aayaddani waa min acdami maa yubayinu macnaa laa ilaaha ila allah sida sheekhuba sheegi doono way ku cadday laa ilaaha ila allah iyo tafsiirka towxiidka way ku cadday soo ma qalbaysaan waayo inanii baraaun mima tacbuduuna beri baan ka ahay waxanaa caabudaysaan waa nafyigii laa ilaha illa allah maxay ka kooban tahay marka horeba laba qaybood nafyi iyo ihbaat nafyigu waa diidmu waa nafyu lcibaadati can kuli maa siwa allah cibaadada waa in loo diido cid kastoon ilaahay ahayn ihbaatkuna waa sugid waa ihbaatu lcibaadati waxdahu laa shariika lah cibaadada waa in ilaahay oo qura loo sugo marka inanii baraaun mima tacbuduuna qaybtaa hore waxay u taagan tahay oo la macnatay nafyigii oo ah laa ilaaha sooma aragtaan ila aladii fataranii intaa dambana waxay u taagan tahay ihbaatkii oo ah ila allah sooma aragtaan markaa beri baan ka ahay wax kastoo aa caabudaysaan ila aladii fataranii kii abuuray mooyaane alkaana waxaa ku jira macno xeel dheer baa ku jira oo maxaa loo odhan waaya ila allah tusaale ahaan ee ila aladii fataranii loo yidhi waxay ahlulcilmigu tilmaameen waxaa loo yidhi waxaa la tilmaamaya ilaahay muxuu ku mutaystay inaynu keligii caabudno ya lianna ilaahay jala wacala isagaa ina abuuray dee soo ma inagoon jirin oo waxba ahayn ayaa ilaahay ina abuuray weliba abuur keligii nagu midayno waa ina arsaaqa wixii aynu u baahnayn buu inoo diyaariyey waa muncimkeenna wuu inoo nicmeeyey intaasoo nicmaaha inaan koobi karin buu ina siiyey soo ma aragtaan oo laxaadkii leh oo waxa weeye caqligii leh oo iimaanka iyo khayrku weliba ina waafajiyey ciddii islaamnimo qaadatay leh kullu daalika waa nicmooyinkaa waaweyn oo arsaaqdii oo ku ag taalla leh oo abuurkii marka hore isagu uu ku abuuray oo cid kulaliba aanay jirin ah markaa mar hadduu ilaahay jala wacalaa kaa yahay isagaa dee xaq inoogule cibaadada inaynu isaga jeclaano isu dullayno isu dhul dhigno isagaa ayaa xaq inoogule cid kaloo makhluuq ah oo aanina abuurin cibaado xaq inooguma leh fainahu sayahdiini wajacalahaa wuxuu ka yeelay haa kelmaddaasi kelimatan kelmad buu ka dhigay kelmaddaasoo baaqiyatan ku hadhaysa fii caqibihi cirhibtiisa dambe waxaa sida taabiciinta qaar laga wariyey ahlulcilmiga mufasiriintu ay yidhaahdeen duriyadda nebi ibraahim cid kelmadan markaa ku qowlayso o odhanaysaa ka suuli mayso lacalahum yarjicuuna ay ilayha si ay ugu soo noqdaan kelmaddan waayahay wa qowlihi tacaala wa macnaa qowlihi tacaala hadalku waa la yidhi macnihiisa ayuu baabu yahay ittakhaduu waxay ka dhigteen axbaarahum culimadooda iyo wa ruhbaanahum cubaadooda ayay ka dhigteen waa ahlulkitaabkiibaa waawuljamaacuhu u noqonaya arbaaban rabbiyay ka dhigteen min duuni illaahi alla kayrkii waalmasiixa masiixiina way ka dhigteen ibna maryama ina maryama ahaaday hooyadii baa loo tiiriya waayo aabba muu lahayn wamaa umiruu walxaal bay sidaa yeeleen maa umiruu aan la farin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooyaane ilaahan waaxidan ilaahan ay macbuudan macbuud mid la caabudo oo waaxidan keliya macbuud keliya inay caabudaan mooye wax kale iyadoon la farin ayay sidaa yeeleen laa ilaaha ay laa macbuuda xaqun mid la caabuda xaq ma aha ilaa huwa isaga mooyaane subxaanahu ilaahay baa ka nasahnaaday oo ka fogaad oo ka dheeraaday camaa yushrikuuna waxay ugu shariik yeelayaan ilaahay jala wacalaa ee xaqiisa la wadaajinayaan shirkigooda iyo waxa ay samaynayaan ilaahay baa ka hufan weeye ee axbaartu waa jamc kelmadda axbaar waa jamcu xabrin ama jamcu xibrin xibrin iyo xabrin labadaba waa loo akrii karaa xabriguna waa qofka caalimka ah marka axbaarahum culimadoodii bay noqonaysa waa alculamaa culimaduna had iyo jeer waxay u badnayd nimanka yahuudda la idhaah ruhbaanahumna ruhbaantuna waa jamcu raahib raahibkuna waa qofka caabidka ah markaa ruhbaantuna waa cubaada cubaadaasina nasaarada iyo kiristaankay u badnayd marka alla wuxuu tilmaamayaa ahlulkitaabku inay sameeyeen shirkiga loo yaqaano shirku aaca oo culimadoodii iyo cubaadoodii ay ka dhigteen maxay rabbi ay ka dhigteen siday uga dhigteenna waxa weeyaan sida sheekhuba uu markaa keeni doono culimadooda iyo dadkaa cubaadda ahi wixii ay u xalaaleeyaan xalaal bay ka aamini jireen waxay ka xarimaanna xaaraan bay ka aamini jireen waxay u xalaaleeyaanna xalaal bay ka aamini jireen wixii ay ka xarimaanna hee xaaraan bay ka aamini jireen marka taxliilka iyo taxriimka iyagay ka qaadan jireen ta noocaasina waa shirkun akbar shirku taacaana la idhaahdaa aayaddanina baab gaara ayaaba inoogu iman doontaa insha allahu tacala aynu ku sharaxi doonaa marka waxaa aayadda laga qaadanayaa qofka sidaa sameeya inuu shirki dhex fadhiyo towxiidna aanu dee u hagaagahayn soo ma aragtid marka dhinaca aayaddan ay ka fasirayso towxiidku waa dhinaca waxay sheegaysaa shirku daaca ama arrintaas inay tahay shirki weyn oo towxiidkii baabiinaysa oo qofku isagoo arrintaa ku sifaysan macnihi waxa weeye qof towxiid haya aanu noqon karin halkaa tafsiil baa ku jira si kooban baynu u ishaari doonaa makhluuqa haddii lagu aeeco macsi in lagu aeecaa makhluuq ma banaano horta makhluuqaasi ciduu doonaba ha noqdo shay macsi ahoo ilaahay aan u ogolayn in makhluuq lagu aeeco lagu yeelaa ma banaana laa yajuus laa طaacata limakhluuqin fii macsiyati اlkhaaliq hase ahaatee haddii lagu aeeco ka waran qad takunu kufra waqad takunu duuna dalik kufrina way noqon kartaa waxaan mid aan gaadhahayn kufrina way noqon karta oo kufri goormay noqonaysaa marka la aamino makhluuqani sidan uu sheegayo inay tahay oo waxaan ilaahay uu tusaale ahaan kaa xarimay isaguu kuu xalaalaynaya inuu xalaaliyo marka la aamino ama waxaan ilaahay jala wacalaa uu kaa xarimay isaguu kuu xalaalaynaya inuu xalaaliyo ama cagsiga marka la aamino arrinta noocaas ay ictiqaad noqoto waa kufrun akbar waana shirku taacaha aynu sheegayno waa shirki akbara weeye ma fahanta haddii laakiin iyadoo aan markaa xalaal la aaminayn iska hawadiisun qofkuu raaco tusaaleahaan qof baa yidhi kaale aynu khamri cabne uu iska raacay ina mari waaye way iskala cabe mid baa yidhi kaale waxadne uu iska raaco waxbay wada xadeen mid baa yidhi kaale waxaynu noqonaynaa dhuljiif ama qutaacu turuq uu iska raacay mid baa yidhi waxa weeye kaalay waxaan sharciga khilaafsan baynu ku dhaqmaynaa uu iska raacay isagoo aan aaminsanayn waxaasi inuu xalaal yahay ya ta noocaas iyadu waxa weeye noqon mayso gaalnimo iyo kufr masaladaasina waa masale muhiima wey halkeedaynu insha allahu tacaala ugu tegi doonaa waayo dee waynu ognahay oo qof macsi ka marani wuu iska yaryahay ama dee maba jira soo maa dee macsidana cid baad ku adeecaysaa ayaad ku adeecaysaa shaydaan iyo naftaadaad ku adeecaysaa markaad ilaahay caasiyayso ma fahamta marka haddaan sidaa loo tafsiilin waxay noqonaysaa qof kastoo macsi sameeyey wuu gaaloobay kaasina dee waa madhab alkhawaarij weeye madhab ahli sunna maaha waayahay waa qowlihii wa macnaa qowlihi hadalku waa la yidhi macnihiisa ayuu markaa baabu yahay wa min annaasi dadka waxaa ka mida man yatakhidu kuwa samaysanaayo min duuni illaahi alla keyrkii ka samaysanaya andaada nidad yuxibuunahum way jecel yihiin ka xub illaahi sida ilaahay loo jecel yahay oo kale waaladiina kuwa aamanuu iimaanka la yimi baa ashaddu daran xubban xagga jacaylka lilaah ilaahay markaa la jecel yahay waayah aayaddanna walaalayaal wuxuu rabbi ku sheegay oo uu ku ceebeeyey kuwa gaalada ah ee andaadka andaadda samaysanaya andaad andaad waa jamcu nidin nidkuna waxaa la idhaahdaa waa ashabiihu waannadiiru waalmithlu marka macnuhu wuxuu noqonayaa waxay samaysanayaan cid ay ilaahay barbar dhigayaan oo ilaahay soo garab joojinayaan iyagu kuwaana way jecel yihiin oo sida ilaahay ay u jecel yihiin oo kale ayay u jecel yihiin markaa maxabadii cibaadada ahayd maxabatu tacdiimin wa tadallulin wa cibaada ahayd ayaa ilaahay jala wacalaa halkay uga gaar yeeli lahaayeene ilaahay keligii ka siin lahaayeen ayaa shirki bay ku sameeyeen oo ilaahay iyo andaadooda ay ka dhexaysiiyeen soo ma aragti andaaduna waxay noqonaysaa waxyaabaha ay caabudayaan hadday asnaam tahay iyo hadday dhir tahay iyo hadday dhagaxyaan tahay iyo hadday malaa'ig tahay iyo hadday awliye tahay iyo hadday xabaalo tahay iyo waxa ilaahay sokadii ay caabudayaan bay noqonaysaa markaa maxabadii ay ahayd inay ilaahay u gaar yeelaan bay shirki geliyeen waayahay hase ahaatee kuwa iimaanka la yimi ee ilaahay rumeeyey baa markaa jacaylka ilaahay ay jecel yihiin ku horeeya oo kuwaasaa ilaahay sii jecel waayo maxabada mu'miniinta iyo ahlu tawxiidku waa maxaba khaalisa lilaahi jala wacala waa maxabo ilaahay u barax tiran oo shirki aanu ku jirin soo ma laakiin maxabada mushrikiintu haddii lagaba soo qaaday inay ilaahay jecel yihiin waa maxabo shirki ku jiro ta khaaliska ah baana ka dee adag waxa weeyaan markaa ta shirkigu ku jiro waxaa aayadda markaa laga qaadanayaa waxa ay sameeyeen gaaladu shirkulmaxaba la idhaahdaae ee aynay ilaahay makhluuq la jeclaadeen inuu yahay shirki tawxiidka diidaya oo burinaya soo ma aragtaan tawxiidkuna iman maayo oo qofka u u hirgeli maayo ama u suuro geli maayo ilaa arrinka noocaasa uu ku fogaado o iska ilaaliyo oo maxabadiisa uu ka dhiga mid ilaahay khaalis u ah haddii la idhaahdo isaga inaga rasuulka jecel calayhi salaatu wasalaam awliyada jecel saalixiinta jecel malaa'igta jecel wixii wanaagsan oo dhan jecel miyaanay taasi muxaba maca allahi noqonay mal jawaab ya ikhwaan ya markaynu imika rasuulka jecel calayhi salaatu wasalaam ila waynu jecelahay naxnu nuxibuh soocaynkaa maaha ونحب الصالحين ونحب الملائكة ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يعني الشرك نقول إيه؟ هي آه جزاك الله خير معني جعيلك أنه ددك أنت وناكسن يوحي وناكسن جعلها ماها محبة مع الله إن إنه إله إلا جعلها ماها يوا محبة لله إلهي درتي بينه جعلها حين محين وجعلها ilaahay bayna faraynaynu jeclaano soo maaha jacaylkaynu jecel ilaahay baynu wax kaga doonaynaa ilaahay baynu ugu dhowaanaynaaba ma faanta marka ta noocaasana waa inaad ogaato wey qaala wuxuu uhi wafi saxiixi saxiixa waxaa ku sugan saxiixa wuxuu uga jeedaa saxiixu muslimka oo can inabiyi nabiga laga wariyey sala allahu alayhi wasalam annahu qaala inuu yidhi saxaabiga wariyeyna waa saxaabigii la odhan jiray taariq ibnu ashyam la odhan jiray radia allahu canhu wuxuu rasuulku uhi man qaala qofka idhaahda laa ilaaha ila allah mid la caabudaa xaq maaha ilaahay mooyaane ee wakafara ka gaaloowa bimaa yucbadu wax kasta oo la caabudo min duuni illaahi alla kayrkii xaruma waxaa xaaraana maaluhu maalkiisa iyo wa damuhu dhiigiisa wa xisaabuhu xisaabtiisuna cala allah ilaahay korkiisa ay ahaatay caza wajalla ilaahay korkiisa ayay ahaatay waayahay xadiidkana sheekhaa sharixi doone waa xadiid cadiima walaalayaal waxaanuu rasuulku ku xidhay calayhi salaatu wasalaam dhiigga iyo maalka qofku inay macsuum noqdaan oo la dhowro la iska ilaaliyo laba arin kow biqowli laa ilaaha ila allah odhashada laa ilaaha ila allah la odhanayo man qaala laa ilaaha ila allah kelmaddan qofku inuu ku dhawaaqo ma fahante iyadoo uu macnaheeda garanaayo waxay keensanaysa ku camal falaayo waxa weeye ilaahay dartii ay ka tahay oo shuruuddeedii ay wadato arrinka labaadna waa alkufru bimaa yucbadu min duuni illaah wax kastoo ilaahay sokadii la caabudo inuu ka beri noqdo uu ka kufriyo wa kafara bimaa yucbadu hee min duuni illah labada arrin baa lagu xidhay cismatu dami walmaal qofka labada arrin la yimaada ee shahaata ee sharaa'icdii islaamka ku toosa ee wax burinayana aan la iman qofka maalkiisuna waa xaaraan dhiiggiisuna waa xaaraan waa laga joogsanaya loo dhowaan maayo inuu dee la yimaado wax dhiiggiisa banaynaya mooye sida inuu qof kala dilo oo kale ama uu ridoobo ama isagoo guur hore soo maray uu zinaysto umuurta noocaasee laga soo reebay inuu la yimaado mooyaane asal waxa waa dhiiggiisa iyo maalkiisu wayna he muxaram yihiin laga joogsanay wa xisaabuhu cala llahina waxaa looga jeedaa inagu mar haddii uu dee tawxiidkii la yimi wa kafara bimaa yucbadu min duuni illah daahirkaa islaamnimadaynu kula dhaqmayna laakiin wixii u hooseeya ilaahay baa og oo haddii waxa uu inoo muujistay uuna qarsoon yahay uu hoostana ku haysto dee qof mu'min uu noqonaya ilaahay baa janooyinka ku abaalmarinaya haddii waxa uu inoo muujistay wax ka duwan uu qarsanayo oo uu ku haysta qalbiga iyo calooshana de waa qof munaafiqa weeye ilaahayna wuu ogi oo ilaahay kama qarsoomi karo ama kama gaban karo ilaahayna jala wacala uu ku abaalmarin doonaa marka waa xisaabuhu cala allah innaga laakiin axkaamta waxa aynu ku dareerinayna aynu ku xidhnayna waa maxay waa cala daahir weeye oo sidaa inoo muuqato macnaha xadiidka horta waa ka waana xadiid qaali ah wuxuu xadiidku daliilu yahay dadka muslimiinta ah in la nabadgeliyaa waajiba waxaanu radin ku yahay dadka muslimiinta kuwa looga taaglayahay oo waxaa dhici jirtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu doonayo inuu cid weeraro waxaa la dhagaysan jiray adaan baa la dhagaysan jiray horta cidi ma ka adaamaysaa meesha hadday cidi ka adaanto waa laga joogsan jiray maalin baa dabadeetana sida saxiixa muslimka ku sugan meelay doonayeen inay weerareen bay dhagaysteen nin baa dabadeetana ku dhuftay allahu akbar allahu akbar adaankii buu ku dhuftay saa rasuulku markuu wax yidhaahdaba yani bar adaanka ka mida la yimaadaba waxa weeye uu jawaabayo hadal buu lahaa way dhegaysanayaan magaranaysa markii dambe ay u yimaadeenoo waxay arkeen nin riye la joogo riye iskala jooga inuu yahay calaa kulli xaal dad badan oo maanta isu haysta inay saxan yihiin adaankiibaabay dadka kusoo bidhaansanaya adaankii la iskaga joogay la iskaga joogsan jiray ayaa wuxuu noqdayba wax la isku soo bidhaansado waayo qofkii oo laga yaabo inuu masaajidka ku jiro safka hore ku jiro oo uu jamaca yimi beytka ilaahay uu soo galay ayaa la bidhaansanaya la leeyahy may may laga yeeli maayo isagu kan tukanaya laga yeeli maayo isagu kan safka hore ku jira laga yeeli maayo ta noocaas markaa wax islaamku ogol yahay ama sax ah ma aha waa baatil weeye waana in aada iyo aada la ysaga ilaaliyo gaalaysiinta lala degdegayo dadka la gaalaysiinayo xataa usuushan hadda aynu sheegayno waxa weeye dadkeennu diinta islaamka ma necba sida macanii haalibka ah ee faraha badan laakiin waxa weeye intooda badan shub jahli baa jira iyo dee shubhu qof ay ku kalsoon yihin ba sheekh u haystaan baa wuxu sheeg sheegay waa ilaa dad neceb diintan ama marka markaa islaamka maaha waa dad jecel sidaa awgeed ba haddaad aragto xataa kelmad isagoo ku hadlaya shirki ah waad gaalowday dib usoo ashahaado ma odhanaysid saate waad u caddaynaysa waad u tawdiixinaysa adiladaad u sheegaysa si wanaagsan baad ugu balballaadhinaysa soo ma aragti marka qofku xaqu u caddaado hadduu yeeli waayo u aqbali waayo isagaa yaqaan isagaa kaasi cirka roobka ogde soo maa laakiin waxa weeye kula degdegi maysid waayo waxaa jira jahli badan baa sheekh jira jahligaa waxaa dhinac socda dad iyagu si qaldan dadkii wax ugu sheegayo iyagu qudhowdu jahli ku sugan qaarna ay dana gaara leeyihiin marka calaa kulli xaal in gaalnimada iyo takfiirka baatilka lagu degdega maaha axkaamtanna cilmi badan bay u baahan yihin la iska hubiyo u baahan yihin fiqi bay u baahan yihiin in maaragtay dadka la iska qarqarxiyo uun ama dadka ogaan la ysaga laayo mid bannaan ma aha ilaahay baynanu beri uga nahay dadka noocaa diin ka dhigaaya ee waxaa ilaahay ugu dhowaanaya ilaahay baynu beri uga nahay beri qaala almualifu raximah llahu wa sharxu hadihi tarjamati tarjamadan ama baabkan sharaxiisu maa bacdahaa waxaa ka dambeeya ayuu ahaaday oo min alabwaabi baababa sharaxa halkan wuxuu uga jeedaa ayaa tafsiil tafsiilka baabkani waa baababka ka dambeeya tarjamadana asal ahaan waxaa la yidhaahdaa tafsiiru luqatin ama naqlu luqatin biluqatin ukhraa luuqad luuqad in lagu fasiraa la yidhaha lagu tarjumo sidan imaka soomaaliya iyo carabi aan isugu tarjumayno ma garata laakiin culimmadu waxay markay tarjamo leeyihiin iyagu waxay u jeedaan oo istilaaxa ahlulcilmigu u yahay macnii baababkii canaawiinta iyagu u yaqaanaan sooma aragtaan baababka iyo canaawiinta ayaa u yaqaanaan markaa baabkan ama ciwaankan tafsiiru tawxiid wa shahaadati an laa ilaha illa allah ku saabsan baababka ka dambeeya ilaa dhammaadka kitaabka ayaa sharax iyo tafsiil u ah buu leeyihi sooma aragtaan ayaa sharax iyo tafsiil u ah siday ugu tahay waa sidee wax alla waxaa baab inoo soo socdaa laba midun bay ka warramayaan ama tawxiid bay ka warramayaan iyo ilaahay in la caabudo iyo wixii tawxiidkaasi ku kaamil noqon lahaa laa ilaaha ila allah way fasirayaan marka wax alla wixii baab tawxiidka ku saabsani wixii laa ilaaha illa allah sugaysay buu sugayaa uu ku saabsanyay abwaabta inta kalena shirkigii unbay ka warramaysaa kii weynaa iyo kii yaraa iyo wixii qofka waxa weeye tawxiidka isanaaqusinayay wax alla wixii shirki ku saabsanin ama akbara ka noqda ama asqare laa ilaaha illa allah uu fasiraya waayo laa ilaaha illa allahu shirkigay diidaysaa wixii markaa laa ilaha illa lah ay diidaysay ayuu ku saabsan yahay sidaa awgeed dhankaasuu laa ilaha illa lah ka fasiray markaa sideedaba waa inaad ogaato laa ilaha illa lah shirkigana way diidaa tawxiidkana way sugtaa nas kastoo shirkiga diidaya laa ilaha illa lah uu fasiraya oo waxay diiday buu diiday nas kastoo ilaahay cibaadadiisa sugaya iyo tawxiidkuna laa ilaha illa lah uu fasiraya waayo waxay sugtay buu sugaya ma fahanteen waa inaad saa ogaato kitaabka gebigiisu markaa wuxuu ku binaysan yahay marka si guud loo eego tafsiirka tawxiidka iyo laa ilaha illa allah buu ku binaysay oo uu caddaynaya gebigiisuba qaala wuxuu uhi fiihi akbaru lmasaa'ili masalooyinka ta ugu weyn baa ku suganee waa ahamihaa ugu muhiimsan nusqadaha qaar oo aan filayo badidiinu inaad haysataan waxaa ku sugan fiihi masaa'ilu alulaa akbaru lmasaa'ili wa ahamuha saxaynkaas idinma qora waayahay wa hiya masaladaasi tafsiiru towxiidi towxiidka tafsiirkiisa weeye iyo wa tafsiiru shahaadati shahaadatu an laa ilaaha ila allah tafsiirkeeda wabayanahaa ilaahay wuxuu ku caddeeyey biumuurin arrimo arrimahaasoo waadixatin cad minhaa waxaa ka mid ah aayat lisraa'i suuradda israa aayadda ku jirta bayana ilaahay wuxuu ku caddeeyey fiihaa dhexdeeda radda radin cala almushrikiina gaalada la radiyey aladiina kuwaasoo yadcuuna caabudaya asaalixiina dadka wanaagsan oo jinkaa markaa la caabudi jira ay ka mid ahaayeen oo nebi ciise kuwa caabudaya ay ka mid yihiin waay waayo saalixiinta la caabuda ciisaa ka mida hooyadii maryam baa ka mida jin baa ka mida badan oo saalixiin oo malaa'igtaa ka mida dadka qaar baa ambiye caabuday fa fiihaa waxaa ku sugan aayaddan bayaanu caddayn la caddeeyo ana hadaa huwa shirku lakbar in arrinkaasi uu yahay shirkigii weynaa yacnii saalixiinta iyo dadka wanaagsan in la caabudo waa shirkigii weynaa weeye taasina waxay radin ku tahay qolyahan suufiye qubuuriyada ah ee xabaalaha caabuda ee ku dawaafe xabaalaha looga taag waayey marka lagu yidhaahdo waryaadhahen kufaaru quraysh shirkigay samaynaysay baa samaynaysaa waxay idhaahdeen ogorey war ma dadkii asnaamta iyo dhagaxyaanta iyo dhirta caabudayay baa nala simaysaa annaga oo dad saalixiin oo wanaagsan oon ku tawasulayno oo maaragta shafaaco iyo tawasul la imanayno oo ilaahay usii marayna ma ayaana sinteen ma kuwaa iyo kuwaasaa sinteen nagoo tukanayna oo xajayna oo salaadayna ya oo sadaqaynayna oo wardiyayna oo tusbax dheer oo laba boqol mid walba gacanta ugu jiro ya ayaa waxa weeye laakiin aanu intaanu samayna ay tahay uun inaanu qofkan dhintee weliga ah ee xabaasha ku jira ilaahay usii marayno oon leenahay yaa weliyu fulani akifna ama yaa weli alfulani yani caafimaadna si ama caruurna si aanu leenahay oo waxaanu ujeednaa anaanu ahayn inuu jeebkiisa wax naga siiye ilaahay inuu usii gudbiyo dacwadayada ah oo ilaahayna dee tasaa nagaga aqbalayo markaba naga naga ajiibayo miyaana simaysa jawaabtu waxay tahay war taawuliyadan aa sheegaysaan iyo ciddan sharafta le leedin waanu maaragtay baryaynaa iyo dhagaxa iyo waxa weeye geedka wax ka dhexeeyaa jira waxa ka dhexeeya yaa sheegaya ya ha jazaaka allahu khayran labaduba waa makhluuq weeyi sida dhagaxa iyo waxa weeyaan geedku makhluuq u yahay ayaa saalixiinta iyo awliyada iyo dadka ka inta kasii wanaagsanaa makhluuqta walaysa min xaqi lmakhluuqi an yucbad makhluuquna ama ha wanaagsanaad ama yaanu wanaagsanaanin xaquma le horta in la caabudo taasi waa mid midda labaad kufaaru quraysh waxay samaynayeen qudhiisu wuxuu ahaa un intanaa samaynaysaan oo waxa weeye iyaguba dhagaxyaan iyo dhir may wada caabudi jirin xataa dhagaxyaanta iyo dhirta kuwa caabudaya dhagaxnimo iyo dhirnimo may caabudi jirin ee welibaa beri seexda iyo welibaa markaa waxa weeye halkan lagu aasa iyo welibaa ag fadhiisan jiray iyo waxaa lagu riyooday iyadoo halkan weli kasoo ifbaxay iyo wuxuunbay ku suusayeen cid wanaagsan oo markaa awliya ama ambiya ama fiican baa halkan raad kula un bay dee ku gelayeen xataa dhagaxyo dhir markay caabudayaan markay caabudayaanna umay caabudi jirin inay abuurtay ama arsaaqdo ama dilayso ama noolaysay ama xisaabinayso umay caabudi jirin ee waxay odhan jireen inay ilaahay noo dhawaysaanu doonayna ama waxay odhan jireen ilaahay agtiisa inay noo ergeyso inoo shafaaco qaadaanu doonayna waa intay leeyihiin sacaynkaa maaha idan wax farqiga udhexeeya ma jiro nin baa beri wuxuu yihi qolo ayaan ku idhi wanio sheekhan maxamed rabiic la odhan jiray maxaa horta idin daba dhigay ee markaa ka buunbuunisaanuune kolba gabayada uga samaysaane maxamed rabiic maxaa idin daba dhigay waxay idhaaheen buu nin wanaagsan buu ahaay oo weliyaho wax kale ma jiraane laakiin markaanu doonayna inaynu leeyahay barino isaga sheekhaanu baryada sii marinaa isagaanu barinaayo baryada yada isagaa ilaahay u gudbinayo markaa saasuu ilaahay nagaga aqbalaya hada huwa shirku bicaynihi waa shirkiga qudhiisii on biyo ismari su-aashuna waxay tahay oo ilaahay ma wuxuu ku yidhi maxamed rabiic bari oo markaad doonayso inaad barido ama maxamed rabiic iisoo mar buu ku yidhi ya mise cabdilqaadir jiilaani iisoo mar buu ku yidhi mise sheekh isaxaaq iisoo mar buu ku yidhi mise badawi iyo dasuuqi iyo iisoo mar buu ku yidhi laa midna ilaahay kuma odhane toosii bari buu ku yidhi waqaala rabukum udcuunii astajib lakum waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa daca waa inaad waxa weeye saa u ogaato wixii cibaado la idhaahda ilaahay in toos loo siiyo waajiba cid kale haddii la sii mariyana waxay noqonaysaa shirki masaladaa balballaadhinteeda insha allah dib baynu ka arkay qaala wuxuu ihi mualifku raximahu llah wa minhaa waxaa ka mida waxyaabaa ilaahay ku caddeeyey tafsiirka towxiidka aayatu baraaa suuradda baraa la idhaha aayadda ku jirta oo itakhaduu axbaarahumti bayana ilaahay wuxuu ku caddeeyey fiiha dhexdeeda ana ahlalkitaabi in ahlulkitaabku itakhaduu ay ka dhigteen axbaarahum culimadoodii iyo waruhbaanahum cubaadoodii arbaaban rabiya min duuni illahi alla kayrki wabayana ilaahay wuxuu caddeeyey annahum iyaga lam yumaruu inaan la farin ilaa bian yacbuduu inay caabudaan mooyaane ilaahan waaxidan macbuud keliya maca ana tafsiiraha iyadoo lala qabo aayaddan tafsiirkeeda aladii kaasoo laa ishkaala fiihi ishkaal aanu ku sugnayn inuu yahay daacatu lculamaa'i culimada in lagu adeeciyo walcubaadi dadka cibaadaysta fi lmacsiyati macsida laa ducaauhum iyaahum in la baryo macnii aayaddu may sheegahayn marka wuxuu inoo caddaynayaa un tafsiirkii rasuulku u fasiray cadiy ibnu xaatim inkastoo sanadka dacfi ku jira dib baynu insha allah ka arki doonaa culimaduna waa sa ay ku fasiraan oo siday u caabudi jireen waxay ahayd axbaarta iyo ruhbaanta saynu soo sheegnay taxliilka iyo taxriimka ayay ku adeeci jireen marka shirkiga aayaddu sheegaysaana waa shirku aacaha weeye laa ilaaha ila allahna shirki oo dhan bay ka digaysaa ama shirkulmaxaba ha noqdo ama shirku ducaa ha noqdo ama shirku aaca ha noqdo shirki oo dhan bay diidaysaa meesha ka saaraysa marka siyaabo fara badan baa dee karkaarka loo weydaaran karaa oo qofku laa ilaaha ila allahu uuga hor iman karaa in la bartoo la iska ilaaliyaana waajiba qaala wuxuu uhi wa minhaa waxyaabaha ilaahay kelmaddan laa ilaaha ila allah macnaheeda ku caddeeyey qowlu lkhaliili hadalkii nebi ibraahim calayhi salaamu lilkufaari gaalada uu ku yidhi inanii anigu baraaun beri baan kahay mimaa tacbuduuna waxaanaad caabudaysaan ila aladii fataranii allahay abuuray mooyaane fastahnaa wuxuu ka soo reebay nebi ibraahim min almacbuudiina kuwa la caabudayo wuxuu ka soo reebay rabbahu rabbigii buu ka soo reebay rabbigii ayuu ka soo reebay oo wuxuu uhi ilaahay oo keliya un baan anigu cibaadada siinayaa waxaan kale iga qub waxa kale hee quba oo ana isla tii nebi maxamed ku yeedhay calayhi salaatu wasalaam ee uu ku baaqay wadakara ilaahay wuxuu sheegay subxaanahu ye ana haadihi lbaraa'ata in beri noqoshadan uu ka beri noqday wax kastoo ilaahay sokadii la caabudo iyo wa haadihi lmuwaalaatu muwaalaadkan xidhiidhintan ilaahay oo keliya la xidhiidhiyo cibaadada keligii la siiyey hiya tafsiiru shahaadati an laa ilaaha ila allah tafsiirka shahaadatu an laa ilaaha ila allah inay tahay ayuu rabbi sheegay oo faqaala ilahay wuxu uhi wajacalahaa kalimatan baaqiyatan fii caqibihi lacalahum yarjicuun kelmad buu ka dhigay ku baaqi noqotaa ciribtiisa dambe marka kelmaddaa ilaahay sheegaya waa tii ya waa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahna hadda ma lasoo sheegay hayo inanii baraaun mima tacbuduuna ila aladii fataranii baa macnihi laa ilaaha ila allahu xambaarsan oo sheegaysa socaynkaa ma waay marka waa aayaadka ugu cadcad ee macnaynaya laa ilaaha ila allah iyo towxiidka caad ma saara waxaana aayadda laga qaadanayaa macnaha laa ilaaha ila allah inuu yahay in laga tago shirkiga laga fogaado iyo in cibaadada ilaahay oo keliya la siiyo waay wa minhaa waxaa ka mid ah aayat lbaqarati aayaddii suurat lbaqara ee fi lkufaari gaalada ku saabsanayd aladiina gaaladaasoo qaala allahu fiihim ilaahay arrinkooda uu ka yidhi wamaa hum bikhaarijiina min annaar yacnii aayaddaa waa min annaas aayaadka ka dambeeyay tanna ka mid ahay wamaa hum may ahaanin bikhaarijiina kuwa ka baxaya min annaari naarta kuwa ka baxaya may ahaanin naartay gelayaano weliba ka bixi maayaane weligood way ku jirayeen waayo shirki iyo gaalnimo weyn bay ku dhintay dakara ilaahay wuxuu sheegay annahum iyagu gaaladaasi yuxibuuna inay jecel yihiin andaadahum nidadkooda ka xubillaah sida ilaahay loo jecel yahay oo kale fadalla arrinka sida ilaahay u jecel yihiin oo kale fadalla arrinkaasi wuxuu tusiyey calaa annahum in iyagu macnihii gaaladu yuxibuuna allaha ilaahay ay jecel yihiin xuban shadiidan xubi daran oo cadiiman weyn shadiidan inaanu beridiina u qorayn baa laga yaabaa nusqadaa qaar baa laakiin qoraya walam yudkhilhum mana gelinin jacaylkaa ilaahay jecel yihiin fil islaami islaamnimada ma soo gelinin oo macnihii waxa weeye aayadda waxaa laga qaadanaya ilaahayna way jecel yihiin sanamadana way jecel yihiin jacaylkaa ilaahay jecel yihiin ma soo gelin islaamnimadoo kuma islaamin limaada ya akhwaan maxay ugu islaami waayeen ya lianna maxabo khaalis aanay ahayn oo ilaahay markaa keligii ay jecel yihiin bal maxabadii ilaahay bay shirki kula yimaadeen fakayfa biman axaba nidda fakayfa biman mid xaalkiisu sidee buu noqon axaba jeclaada nidda nidka u jeclaaday akbara si ka weyn min xub illaahi ilaahay jacaylkiisa maxaad u malaynaysaa ka nidkana jecel ilaahina jecel laakiin nidka aada usii jecel fakayfa biman mid xaalkii sidee buu noqon lam yuxiba aan jeclaaninba ila nidda nidka mooyaane waxdahu keligii oo walam yuxib allaha ilaahayba aan jeclaaninba dee kaasina kasii dara marka anwaacdu waa afar weeye anwaacda halkaa ka soo baxaysa ama dadku ay yihiin waa afar man axab allaha waxdahu laa shariika la mid ilaahay oo keliya jeclaaday oon cidna la wadaajin fahuwa lmuwaxidu fahuwa almu'minu lmuwaxid kaasi waa mu'minka hee muwaxidka ah iyo man axaba allaha wa axaba macahu gayrahu mid ilaahay jeclaaday laakiin cid kale la jeclaaday labadii jacaylna simay wahada huwa almushrik kaasina waa wadaajiye wadaajiye weeye ma fahante waa mushrik weeye nooca saddexaadna ilaahayna uu jeceliye nidkana uu jeceliye laakiin jacaylka nidka ayaa sii badiyey kaasina waa mushrik sii daran oo kaa hore ka sii khatar badan ka u dambeeyaana wuxuu jeclaaday nidkunbuu jeclaaday iyo waxyaabaha uu caabudayo ilaahay asal ahaan maba jeclaba kaasina dee waa gaal la kordhabay oo lahoos dhabay wey kaasi waa gaal la kordhabay oo la hoos dhabay macnihi waxa weeye waa gaal aad iyo aada u xun oo wax ka gaalnimo xumiba aanu jirin ahlulcilmiguna aayaddaa tafsiirkeeda wa min annaasi man yatakhidu min duuni illaah laba qowl bay ku leeyihiin kii raajix aha un baynu hadda maray aayaddana baabab danbuu kusoo celin doonaa halkaasaynu qowlka kalena ku sheegay insha allahu tacaala qaala wuxuu uhi wa minhaa waxaa ka mid ah waxyaabaha uu ku caddeeyey tafsiirka laa ilaaha ila allahu qowluhu sala allahu calayhi wasalam hadalkuu rasuulku yihi man qaala laa ilaaha ila allahu wakafara bima yucbadu min duuni illahi xaruma maaluhu wa damuhu wa xisaabuhu cala allah qaala wuxuu ihi wahaadaa xadiidkan min acdami maa yubayinu waa waxa ugu weynee caddaynaya macnaa laa ilaaha ila allah fainahu maxaa yeele rasuulku lam yajcal kama yeelin atalafuda hadal bihaa kelmadan lagu hadlo caasiman mid dhowraayo lidami walmaali dhiig iyo maalka kama dhigin bal walaa macrifata macnaaha in macnaheeda la garto maca lafdiha laguna hadlo intaasoo keliyana kama dhigin mid nafta iyo maalka dhowraya bal walal iqraara bidaalika arrinkaa in la qiro oo keliyana kama dhigin mid nafta iyo maalka dhowraya bal walaa kownahu ahaanta uu yahay qofku laa yadcuu midaan caabud ahayn ila allaha ilaahay mooyaane waxdahu cid kale waxdahu keligii laa shariika lahu wadaaga xaala aanu lahayn sidaa ahaanta uu qofku yahayna oo qurana kama dhigin mid nafta iyo maalka dhowray bal laa yaxrumu xaaraan maaha maaluhu qofka maalkiisa iyo wadamuhu dhiiggiisu xataa yudiifa ilaa uu u tiiriyu ku dara ilaa daalika intaa hore lasoo sheegay alkufra qofku inuu ka gaaloobo bimaa yucbadu wax kasta oo la caabudo min duuni illahi alla khayrki fain shaka hadduu ka shakiyo aw tawaqafa ama uu ka joogsado lam yaxrum xaaraan maaha maaluhu maalkiisa iyo wadamuhu dhiiggiisu waaya macnii wuxuu inoo sheegayaa shantaa arrin ee uu sheegayba waa shardi waa laabud shan buu sheegay imaka arrin soo maaha shantuba waa laga maarmaa mid ka mida haddii la waayo wax alla waxa kale xama anfacaya laa ilaaha ila allahu in lagu hadlaa waa shardi oo la yidhaahdaa macnaheeda in la garanayo waxay keensanaysaana waa shardi haye in la qirsan yaho qofku arrinkaa uu qirsan yahay oo aan u diidanayno waa shardi oo saddex inuu u hoggaansamo ilaahay oo keliya uu baryo ilaahay oo keliya uu caabudaano waa shardi waa afar laakiin intaasi kuma filla ma fahante waxaa loo baahan yahay arrinkaa shanaadna inuu ku daro oo ah inuu wax cibaadada ilaahay kayrkii la caabudayo dafiro tusaalahaan qofku waa inuu yidhaahdo in la caabudo nebi maxamed oo loo tukado ama loo salaado ama loo gowraco waa gaalnimo beri baanan ka ahay waa inuu qofku yidhahdo in asnaamta la caabudo in axjaarta la caabudo in rususha kale la caabudo in ciise iyo hooyadii la caabudo calayhi salaam in la caabudo waxa weeye awliyada in malaa'igta la caabudo in xabaalaha la caabudo kullu daalika waa kufri beri baanan ka ahay qofku waa inuu idhaha taasaan aaminsanay ma fahante haddii kale naftiisa iyo dhiiggiisu xaaraan noqon maayaan waayo rasuulkaa ku xidhay dee soo maha wa kafara bima yucbadu min duuni illah macabas baa loola yimi lagama yaabana yaa ikhwaan waa in diinta la fahmo weeye hadduu qofku idhaa ka waran ni anigu ilaahay oo keliya aan caabudaya waan anaa shahaadanaya laakiin kuwa waxyaabaha kala caabudaya anigu waa gaalnimo odhan kari maayo ama way ku gaaloobayaan odhan kari maayo waxaas niyo anigu waa qalad iyo waa sax toona odhan maayo wallahi waa ka shakisanay niyo ya may anigu ilaahay baan caabudayaa laakiin kuwa maaragtay qabriga u sujuudsan ee sidaa wejiga ugu dul xoqaya eegada wallaahi niyo gaali shirki bay ku jiraan anigu ma odhan karaya dowlaa ka hor waxbaa ka dhiman qofka ah waxaa la leeyahy muslim maad noqon weli ma aslamta bacdu ciddii ilaahayna yidhi rumeeya sida rususha iyo malaa'igta waynu rumaysanay soo maaha awliyada iyo dadka wanaagsan de waynu jecelay soo maaha ma diidanin qaar baa dadka wanjalo la idhaha awliyadaa la diiday ya taasi waa wanjalaad awliyada lama diidane in awliyada la caabudaa la diiday waxa laga gaaloobaya waa cibaadadooda rususha iyo ambiyada iyo ciddii la yidhina rumeeya waa in rumaysanay lakin waxa laga gaaloobaya waa maxay cibaadada la caabudaya laga gaaloobaya waa inaad saa ula socoto markaa halkaa waxaa inooga soo baxaysa kelmaddan laa ilaaha ila allahu inay shuruud leedahay ikhwaani shuruud bay leedahay shuruuddaa in badan oo ka mida wuu sheegay casharkeena dambaynu ku furfuran doonaa laakiin masaa'ilkan waa in la fahmo weeye wuxuu mualifku ku gebagabeeyey fayaa laha min mas'alati ma acdamaha wa ajalaha wayaa lahu min bayaanin ma awdaxahu wa xujati ma aqatacaha lilmunaasici fayaa lahaa ay fayaa qowmi waxbaa lasoo qadarayaa iska hubi fayaa lahaa ay fayaa qowmi qoomkayow lahaa ay icjabuu lahaa la yaaba eh min mas'alatin masale la yaaba eh ma acdamahaa maxaa ka weyni badan oo wa ajalahaa ka weyni badan soo ma aragtid marka yaada qowmi baa lagu xigsiin doonaa lahaadana ilan yaadu had iyo jeer waa xarfu nidaayo xarafna looma yeedho dee soo maaha lahaa laan baa ku jira ku xiga dee xaraf looma yeedho ficilla looma yeedho isamun baa loo yeedhaa soo maaha marka isamkii loo yeedhayo munaadaha ha ku xigsii fayaa laha ay fayaa qowmi qoomkayow lahaadana maxaad ku tacalujinaysaa ficil baad usoo qadaraysa ey icjabuu lahaa la yaabe eh damiirkan haada ahina wax ka dambeeya lafdi ahaan iyo rutb ahaan buu unoqonayaayo waa meelihii arrintaasi ay bannaanayd fayaa lahaa iyo fayaa qowmi lahaa icjabuu lahaa la yaabe min mas'alatin masale la yaabe eh ma acdamaha maxaa ka weyni badan oo waajalaha ka weyni badan wayaa lahu ay wayaa qowmi lahu ay icjabuu lahu la yaaba min bayaanin caddayn la yaab ee maa awdaxahu maxaa ka caddaan badan wa xujatin xujana la yaab ee maa qatacaha maxaa uga goyn badan lilmunaasici ka kugula doodaya arrinka maxaa uga goyn badan dadka markaa kugula doodayaana waa suufiyada iyo wixii la mido way badan yihiin ma yara waxay u qabaan laa ilaha illa allah qofku hadduu idhaha bes awal iyo aakhir baynu dhameeyey isagoo tusbax laba boqolo sitoo laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allahda haya ayuu haddana waxa weeye ka qayb gelaya xuskii xabaalaha ma fahamtay oo uu ku leeyahy waxaanu joognay jimco barkhadli baanu joognay jimco barkhadlihii ayaanu joognay buu ku leeyahy oo qabrigii halkana laga soo barakaysanayay mana oga miskiinku laa ilaaha ila allahdan uu ku celcelinayo iyo waxaan uu samaynaya inaana isqabanahayn oo wax iska soo horjeeda ay yihiin waayahay halkaa aynu u dayno ilaahay baynu weydiisanaynaa masaa'ilkan inuu ina waafajiyo oo wax walaalayaal muxaasabo u baahan wallah markaad aada u akhrido sharaxa ahlulcilmigu ay ka bixinayaan abwaabtan iska daa ka shirkiga weyn samaynaya ee markaa makhluuqa gacmaha hoos dhiganaye waxaad ku dhowaanaysaa inaad adiga qudhaadu waxa weeye ogaato wax badan inay kaa qaldan yihiin soo maqli mayse waayo masaa'ilkani saynu moodayna maaha xaqiijin bay u baahan yihin iyo hoos ugu dhaadhac ayay u baahan yihin baaraka allahu fiikum ilaahay marka hayna fahansiiyo ilaahay hayno hayna waafajiyo ilaahay inta tawxiidka ku badbaadaysa haynaga yeelo ilaahay tawxiidka haynagu dilo ilaahay jala wacalaa ee dadkii muslimiinta ahaa ee dhintay ha u naxariisto sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacala alihi wasaxbi